iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay kacsaneyd xaaladda maamulka la baxay somalilan iyo s c c khaatumo ayaa haddana maalmihii ugu dambeeyey waxay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda ay ka wadeen deegaanno hoostaga gobolka sanaag ugu dambayn waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay dagaal culus magaalada ceerigaabo uu ku dhex maray maamulka somalilan iyo s c khaatumo guddoomiyaha gobolka sanaag ee maamulka la baxay somalilan axmed cabdi muuse ayaa ka hadlay dagaaladii ka dhacay magaaladaasi oo ciidan iyo shacabba ay ku waxyeeloobeen wuxuu ka hadlay khasaaraha ka dhashay dagaalada dhex maray ciidankooda iyo kuwa ka tirsan maamulka la baxay s c khaatumo dadka shacabkaa howlgalkii maalintii koowaad bilaabmay ee saddexiyo tobankii bisha ka bilaabmay magaalada ceerigaabo waxaa ku dhintay saddex qof oo shiciba waxaa kaloo ku dhaawacmay tiro tobaneeyaa oo iyaduna shiciba annaga xagga ciidanka markay noqoto saddex askari baa nagaga dhaawacmay wax askaroo nagaga dhintay ma jirin howlgalkii u horreeyey ilaa maantana howlgalkaasi wuu socdaa saakaa qaarkood lagu qaqabanayay maxaabiista lagu qaqabtayna wayna badan yihiin arrimaha taliyayaasha ciidanka baan u dayn doonaa iyagoo iyagaa itigiska iyo faahfaahintooda marin doona haddii alla idin wuxuu intaa ku daray maxaabiis uu sheegay inay dagaalka ku qabteen isagoo dhanka kale digniin u diray bulshada ku dhaqan magaaladaas waxaan doonayaa inaan bulshada somalilan iyo guud ahaan bulshada caalamkaba u caddeeyo arrimaha dadkii ku lugta lahaa in qaarkoodna aanu qaqabanay qaarkoodna aanu ku daba jirno dad ka badan dhowr iyo labaatan qof baa u xidhxidhan in ka badanna waanu ku daba jirnaa sina u aqbali mayno gobolkuna ka dhici maayo insha allahu arrintaa dadkii ku kacay iyadaan wax laga qaban waxaan uga digaynaa cid walba u soo socotay inay iminka arrimaha wax ka qabtaan ama arrimaha ay fuliyaan waanu uga digaynaa dagaalka ka qarxay ceerigaabo ayaa ku soo aaday iyada oo dhowaan isbeddel uu ka dhacay somalilan kadib markii doorashada maamulkaasi uu ku soo baxay cabdiraxmaan ciro oo iminka ah madaxweynaha maamulka isku magacaabay somalilan waxaase ay u muuqataa in weli xiisadda labada dhinac ay ka sii socoto halkeeda